alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أshرف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثيirا ama bعd faqad qala الإimam bn malik الshaaficiي raximah اllah taعalى raxmaة waasicة qasad kadaa waci wajhaysada aatha wakhar rasaldu xaadad watharad jadda man camila tarad wataarat wadarad jama shaaba xisa nucan nafaaxat washadda shaxa ay bakhila washadati daaru nasa shay u xaaranaha run walmudaaricu min facalta in jucila عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما يدل على فخر وليس له تعل زو من كسار العين نحو قلا waxaynu shalayto ku soo jirnay mudacafkii laasimka ahaa mudacafka laasimka ahi shaad buu lahaa shaadkiisuna laba nooc buu noqonayey shaad la yidhaahdo shaadun faqad oo wejigii qiyaaska ahaa kasoo horjeedkiisa ku yimaada tiradiisuna waxay ahayd sittatun wa arbacuuna ficila lix iyo afartan ficil lix iyo afartankii ficil alimaam ibnu malik raximahu llahu tacaala wuxuu inoo sheegay siddeed iyo labaatan lix iyo afartan marka laga jaro siddeed iyo labaatan waxaa soo hadhaya siddeed iyo toban siddeed iyo tobankii soo hadhay shalay waynu akhrinay kitaabkan ardayda badankoodu ay sitaan ee manaahilu rijaalna waa qorayaa alimaam maxamed ibni cumar raximahu llahu tacaala ayaa afcaasha intuu baadhay soo ururiyey marka wuxuu ku kulmiyey saddex beyd insha allahu tacaala waa akhrinaynaa uun ومع ثمانية عشر كما مر به يمت ثاج وسج أحايس على سخت وآد وحد عر حاص ولط تطناقة كف شق طرفه فعلا وبق فاك وعك اليوم غام وأم متأمنا حن عنه معرضا كملا سديد يتمنك وشالي توين آخرين wuxuu ku khatimay xanna canhu mucridan halkaa muxuu inoogu tilmaamayaa waxaynu soo marnay xanna inay jirto xanna ilayhi ishtaaqa ilayhi ka xanna طalc taasi waxay ku imanaysay wejigii qiyaaska ahaa waxaa jirtay xanna canhu oo macnaheedu uu ahaa uu ka jeestay taasi waxay noqotay mudaacafkii laasimka ahaa ee shaadka ahaa yaxinu lmashuuqu ilaa xubikum waanta taxunu walaa tushfiqu waynagii soo marnay waxaynu maanta insha allahu tacaala gudagelaynaa shaadkii labada weji ku imanayey ee ka yimi mudacafka laasimka ah isagana imaamku raximahu llahu tacaala qeyb buu inoo sheegayaa inta uu ka tagana culammadu waa ku dareen ayadana insha allahu tacaala waynu tilmaami doonaa qeybtaasina waxa weeyaan lix iyo labaatan ficil sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu ka sheegay siddeed iyo toban wuxuu ka tegey sideed waci weelee buu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala wajhaysada labada weji ee ku bannaan caynta ficilka mudaaric ee laga soo dheegtay masderka sadda ficilka koobaad markaa wuxuu noqday sadda sadda canhu wuu ka jeestay waxaa ku bannaan cayntiisa laba weji in la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya ina waa mudaacaf laasime ah oo aad tidhaahdo sadda cani shayi yasiddu canhu iyo in la dameeyo oo wejigii shaadka ahaa ah oo aad tidhaahdo yasuddu canhu atha ay wa atha iyo ficilka atha atha nabaatu geedihiibaa intay cufmeen madaxyadii isla galay laba weji baa ku bannaan inaad caynta kasrayso oo wejigii qiyaaska ahaaya oo aad tidhaahdo yaihu nabaatu iyo inaad dammayso oo aad tidhaahdo yauhu nabaatu ficilka saddexaad waa khara saldu dhagixii ayaa soo labanlegdooday oo xagga sare ka soo dhacay waxaa ku bannaan laba weji in caynta la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la dameeyo khara alxajaru yakhiru waa wejigii qiyaaska ahaa yakhuruna waa wejigii shaadka ahaa ficilka afraad xaddad xaddat ilmar'atu gabadhii quruxdii bay isaga daysay oo ixdaadkii bay la timi markii ninkeedii ka dhintay laba weji baa ku bannaan wejigii qiyaaska ahaa oo aad tiraahdo taxiddu almar'atu iyo in la dameeyo oo shaad ah oo aad tiraahdo taxuddu almar'atu sheikhu raximahu llahu tacaala ta' buu ku daray oo xadda muu odhan laakiin wuxuu yidhi xaddad wuxuu inoo tilmaamayaa sheikhu raximahu llahu tacaala inuu jiro ficil xadda ah oo isagu noocan aan ahayn xaddad haddii la yidhaahdo gabadhii quruxdii iyo dhaldhalaalkiiba isaga daysay markii ninkeedii dhintay waxaad odhanaysaa taxiddu oo qiyaasa iyo taxuddu laakiin xadda ayuu sheikhu raximahu llahu tacaala ta'dan kaga saaraya xadda wuxuu noqonayaa xadda zaaniya kii sinaystay ayuu xadkii ka oogay yaxuddu baa la odhanaya waayo xadda zaaniya wuxuu noqday ficil mutacadiya oo mafcuulu gudbaya hadduu ficil mutacadiya noqday oo mudaacafa caynta waa la damaynaya wejigiisii qiyaaskaabuu ku imanaya sidoo kale waxaa jirta xadda calayhi wuu u cadhooday xadda calayhi marka ficilkaasi uu yahay bimacnaa qadiba calayhi wuxuu ku imanaya wejigii qiyaaska ahaa markaa ta'dan wuxuu meesha kaga saaray laba xadda xadda calayhi oo qadiba calayhiya oo wejigii qiyaaska ahayd ku imanaysa laasimba ha noqotee iyo xadda zaaniya oo isagoo ah ficil mutacadiya ficilka shanaad waa tharrat tharrat ilcaynu ishiibaa biyaheedii bateen oo biyo badani ay ku jiraan ama tharrat inaaqatu hashiibaa caana badatay ama tharrat ishaatu neefkii adhiga ahaa ayaa caana batay tahuru oo shaad ah iyo tahiru oo qiyaas ah sheikhu raximahu llahu tacaala tan lafteeda ta' buu ku qayday oo tharrat buu yidhi wuxuu kaga saarayaa baa la yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala tharro kale ayaa jirta oo macnaheedu uu yahay thara shaya shaygii buu kala daadiyey kaasi wuxuu noqonaya mutacadi inay mafcuul buu gudbeye ficilka lixaad jadda man camila jadda wuu dadaalay man camila qofkii shaqeeyey waa ficilkaa jadda jadda arajulu fii camalihi in caynta la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaa oo aad tiraahdo yajiddu fii camalihi iyo in la dameeyo oo shaad ah oo aad tiraahdo yajuddu fii camalihi waa dadaalay man camila buu yidhi sheikhu raximahullah qofkii shaqeeyey ayaa dadaalay wuxuu meesha kaga saarayaa sheikhu raximahu llahu tacaala jaddo kale oo ah jadda fii acyuni alqowmi dadka indhahoodii buu ku weynaaday iyo jadda thawbu maradiibaa cusboonaatay labadaasiba waa jadda waana laasim laakiin wejigii qiyaaska ahaa bay ku yimaadaan jadda fii acyuni alqowm oo macnaheedu uu yahay dadka indhahoodiibuu ku weynaaday iyo jadda thawbu waa mudaacaf laazima laakiin wejigiisii qiyaaska ahaa buu ku imanaya maxaad odhanaysaa yajiddu fii acyuni alqowmi yajiddu thawbu ficilka toddobaad waa tarrat tarrat ilcadmu tatiru laftii ayaa duushay markii la gooyey markaad leedahay laftiibaa markii la gooyey ee cadkii la raaciyey xaggaa u duushay waxaa ku bannaan laba weji in caynta la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la dameeyo oo aad tiraahdo tatiru alcadmu iyo taturu lcadmu sidoo kale waxaa jirta tarra can qowmihi tolkii ayuu ka soocmay oo ka dhex baxay iyadana labada weji waa ku bannaan yihiin ficilka sideedaad waa tarrat maxaad odhanaysaa tarrat innujuumu xidigihii baa dhalaalay ama tarra ashaaribu shaarubihii ayaa soo baxay ama tarra annabaatu geedihii baa soo baxay caynta waxaa ku bannaan in la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la dameeyo ficilka sagaalaad waa darrat way darartay neefkii baa dararay darat ishaatu bilabaniha tadiru wa taduru neefkii adhiga ahaa ayaa waxa batay caanihiisii waxaa kugu bannaan laba weji inaad caynta kasrayso oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo inaad dammayso waa dulwajhayn taa buu ku qayday sheikhu raximahu llahu tacaala oo wuxuu yidhi darat wuxuu kaga saarayaa baa la yidhi dara alfarasu faraskii baa dheereeyey isaguna wuxuu ku yimaada wejigiisii qiyaaska ahaa laba weji isagu kuma yimaado ficilka tobnaad waa jamma shaygii baa isu ururay jamma almaau yajimu biyihii baa isu ururay oo meel isugu tegey waxaa ku bannaan laba weji caynta in la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la dameeyo oo shaadnimo ah ficilka koob iyo tobnaad waa shabba xisaanun faraskiibaa qoobabkiisii hore kor u qaaday waxaa ku bannaan laba weji in caynta la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la dameeyo oo shaadnimo ah shabba alxisaanu yashibu iyo yashubu alxisaan buu ku qayday sheikhu raximahu llahu tacaala wuxuu ugu qayday oo uu meesha kaga saarayaa waxaa jirta shabba algulaamu ilmihii yaraa dhallinyaruu noqday wuu koray oo ghulaamnimadii ayuu ka korayoo dhallinyaruu noqday waxaa lagu keenayaa wejigii qiyaaska ahaa marka uu macnuhu yahay shabba algulaamu maxaad odhanaysaa yashibu algulaamu sidoo kale waxaa jirta shabba naara dabkii buu ololiyey kaasi waa mutacadiyo isaga cayntiisa waa la damaynaya marka shaba alxisaanu laba shay ayuu meesha kaga saaraya kow shaba algulaamu oo ku imanaya wejigii qiyaaska ahaa oo yashibu la odhanayo oo laba weji aan ku imanayn iyo shaba naara oo mutacadi ah inay annaara markaad tidhahdo waa mafcuulkii ficilku wuxuu noqday mutacadi yashubuhaa ayaad odhanaysaa ficilka labiyo tobnaad waa canna canna macnuhu waxa weeyaan wuu jeestay canna canhu shaygii buu ka jeestay sidoo kale waxaa jirta canna shayu shaygii baa muuqday waxaa ku bannaan laba weji in caynta la kasreeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la dameeyo ficilka saddex iyo tobnaad waa faxat ilafcaa faxat abeesadii baa fuuf tidhi abeesadu marka laga tallaabsado ama la ag maro fuuf bay tiraahdaa iyadoo bajinaysa cidda markaa agteeda joogta waxaad odhanaysaa faxat ilafcaa tafixu oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo tafuxu iyo faxa annaa'imu qofkii hurday ayaa khuuriyey isaguna wuxuu ku imanayaa labadaa weji oo waxaad odhan kartaa faxa annaa'imu yafixu iyo yafuxu culammada qaar waxay leeyihiin faxat taadaa uu ku qayday sheikhu raximah llahu tacaala waa lidaruurati nadmi oo gabayga ayuu ku toosinayaa wa taqyiiduhu bitaa'i laysa huna lilixtiraazi bal listiqaamati nadmi qaydidda uu halkan taada ku qayday ixtiraas ma aha laakiin gabayga ayuu ku toosinaya waxaanu inoogu darayaa maxamed alamiin alharari raximah llahu tacaala faxa naa'imu inuu ka mid yahay kaa labada weji ku imanaya oo macnuhu uu yahay wuu khuuriye culammada qaarna waxay tilmaamayaan faxat inuu meesha kaga saarayo faxa naa'imu oo faxa naa'imu kii hurday ayaa khuuriyey ayaa ku yimaada wejigii qiyaaska ahaa oo faxa naa'imu yafixu ayay leeyihiin marka intaasaa halkaana ku sugan ficilka afar iyo tobnaad waa shadda shadda macnuhu waxa weeyaan shaad buu noqdayoo jamaacadii iyo ciddii kale ayuu khilaafay laba weji baa ku bannaan shadda cani ilqowmi yashidu oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo yashuddu oo ah wejigii shaadka ahaa ficilka shan iyo tobnaad shaxa ay bakhila bakhayl buu noqday shaxa bishayi shaygii buu ku bakhaylay yashixu bakhayl buu ku noqonaya laba weji baa ku bannaan in caynta la kasreeyo oo ah wejigii qiyaaska ahaa iyo in caynta la dameeyo oo shaadnimo ah ay bakhilaa wuxuu ugu daray sheikhu raximah llahu tacaala litakmilat lbeyt ee wuxuu kaga ixtiraasayaa ma jiro wa shadat iddaaru ficilka lix iyo tobnaad shadat iddaaru gurigiibaa fogaaday waxaa kugu bannaan laba weji caynta in la kasreeyo oo qiyaasa iyo in la dameeyo oo aad tiraahdo shadat iddaaru tashudu iyo tashidu tashidu markaad tiraahdo waa wejigii qiyaaska ahaa tashudu markaad tirahdana waa wejigii shaadka ahaa taa buu ku daray sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu meesha kaga saarayaa baa la yidhi shata shatatan shata wuu xadgudbay oo xaqii buu ka fogaaday shata markaad tiraahdo waxaa lagu keenayaa caynta in la kasreeyo oo wejigiisii qiyaaska ahaaya shata yashidu xaqii buu ka fogaaday waannahu kaana yaquulu safiihunaa cala allahi shatata lan nadcuwa min duunihi ilaaha laqad qulnaa idan shatata qur-aanka labadaa meelood inay kaga jirtaan filaya markaa shata yashidu ayay ku imanaysaa ta'dana markaa taasuu meesha kaga saaraya ficilka toddobiyo tobnaad waa nasa shayu shaygiibaa qallalay laba weji baa ku bannaan yanisu shayu oo yanisu shayu oo ah wejigii qiyaaska ahaa iyo yanusu shayu oo wejigii shaadka ahaaya waxbuu kaga saarayaa bay leeyihiin ashayu oo wuxuu kaga saarayaa bay yidhaahdeen nasa alxatabu xaabadii ayaa markii la shiday xaggii dambe qoyaan ka bixisay geedka anaad u qalalin marka xaaba ahaan loo isticmaalo xaggaa uu ka baxayo ee uu ka gubanayo mooyaane xagga kale biyaha fashfashka yidhaahda laakiin waxaa isweydiin leh xaabada lafteedu maynay shay ahayn inay haddaad tidhaahdo nasa shayu wuxuu meesha kaga saarayaa nasa alxatabu alaysa alxatabu min ashay xatabku miyaanu shay ahayn alimaam alharari raximah llahu tacaala kolley saasuu odhanayaa wuxuu leeyahay waqayadahu bishay ixtiraazan min nasa alxatabu waxaanu sheegay fainahu bilkasri cala alqiyaas kasro ayuu ku yimaadaa wallahu aclam ficilka sideed iyo tobnaad waa xara nahaarun maalin baa kululaaday laba weji baa ku bannaan yaxiru oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo yaxuru nahaarun buu ku xidhay sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga saaray baa la yidhi nahaaruntan xara almamluuku addoonkii baa xoroobay isaga laakiin mudaarica caynta waa la fadxaynaya oo waxaad odhanaysaa xara almamluuku yaxaru waayo facila ayaa laga keenay xarira marka xariira marka laga keenay oo facila ah caynta mudaarica waa la fadxaynayaa iyo xaru baa la odhanaya intaasi waa siddeed iyo toban ficil oo ah shaadkii mudaacafka laasimka ahaa labada wejina ku yimi sheikhu raximah llahu tacaala waxaa jirta sideed ficilo uu ka tegey oo uu ku daray alimaam maxamed ibni cumar saaxibu fatxi laqfaal ficilka koobaad ee uu ku daray tiradan marka la eegana ku noqonaya sagaal iyo toban waa shata alamru arrinkiibaa kala tegey yashitu iyo yashutu baa ku bannaan ficilka labaatanaad waa carat ilibilu geelii baa saaleeyey oo saaluu dhigay laba weji baa ku bannaan idinka cazat buu idin qorayaa laakiin waa carat ilibilu taciru iyo tacuru aniga qudhayda cazat buu ii qorayaa laakiin sida saxda ahi waa carat ficilka koob iyo labaatanaad waa qara alyowmu maalinkiibaa qaboobaaday yaqiru oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo yaquru oo shaadnimo ah ficilka labiyo labaatanaad waa azat ilqidru dherigiibaa karay laba weji baa ku bannaan yaizu lqidru oo qiyaaskii ah iyo yauzu ficilka saddex iyo labaatanaad razat iljaraadatu ayixii baa dabada ciidda ku aasay si uu u beedeeyo si ay u beedayso waxaad odhanaysaa tarizu iyo taruzu ficilka afar iyo labaatanaad waa asat innaaqatu hashii baa naaxday ta'isu oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo ta'usu oo shaadnimo ah ficilka shan iyo labaatanaad waa kaca cani shay shaygiibuu ka baqay oo uu keri kari waayey yakicu waa wejigii qiyaaska ahaa yakicuna waa wejigii shaadnimada ahaa ficilka lix iyo labaatanaad khalla laxmuhu hilibkiisi baa yaraaday oo bimacnaa qofkaasi wuxuu noqday qof daciifa oo taag daran khalla laxmuhu wuxuu noqday mid caato ah inay qofku markuu caatada noqdo cadkiisii baa jidhkii ka maqnaanaya labadii weji baa ku bannaan halkaa waxaa inoogu dhammaaday lix iyo labaatan ficil oo shaad ah oo dulwajhayn ah kana shaadoobay mudaacafkii laasimka ahaa sideeddaa ugu dambeeya laba beyd ayuu ku kulmiyey sheikha raximahu llahu tacaala maxamed ibni cumar wamithlu sadda biwajhayhi hamaaniyatun carat washadda waaza alqidru xiina galaa qara nahaaru waasat naaqat wakada raza aljaraadu wakaca khalla ay hazilaa intaa waxaa inoogu dhammaaday mudaacafkii shaadadkiina intaasay inoogu gabagaboobeen intaa dabadeed waxaynu isku yaro baraarujinaynaa insha allahu tacaala qodob ku saabsan darsigeennii hore qodobkaan isku baraarujinaynaa waxa weeyaan markaynu maraynay facila shaad bay lahayd laba madax buu qaybsamayey madax la yidhaahdo duu wajhayn laba weji mid ku yimaada iyo mid weji qura oo shaada ku yimaada ka labada weji ku yimaada alimaam ibnu malik raximah llahu tacaala wuxuu sheegay sagaal ficil wajhaani fiihi min ixsib maca wakiirta waxir tancinba istaya istowlah yabis wahilaa imaamka maxamed ibnu cumarna saddex buu ku daray waxay noqotay labiyo toban ficil labiyo tobankaa ficil shuraaxda laamiyatu lafcaal aad bay usoo qaataan waxaynu tilmaanay alimaam asuyuudi raximah llahu tacaala kitaabkiisa qiimaha badan ee la yidhaahdo almushir fii culuumi lugati wa aadaabiha saddex ficil ayuu ku daray fursadda iyo jaanisku iima saamixin inaan qaamuusyada dib ugu noqdo laakiin xalay bay ii saamaxday markay xalay fursaddu ii saamaxday waxaa ii soo baxday in lagaga raajaxsan yahay alimaam asuyuudi raximah llahu tacaala saddexdaa ficil ficilka koobaad ee wasiba u ku daray qaamuusulmuxiidku wuxuu odhanayaa waa ka farixa ka farixa macnuhu waxa weeyaan waa facila yafcalu wasiba yowsabu marka labadii weji meesha inaanay ku jirin buu tilmaamaya lisaanulcarabku wuxuu odhanayaa wasiba yowsabu wasaban wasiba yowsabu wasaban marka lisaanulcarabkuna wuxuu sheegayaa inay wasiba yowsabu waa facila yafcalu farixa yafraxun bay lamid tahay marka labadaa qaamuusba waxay sheegayaan wasiba markay tahay facila inay ku imanayso yafcalu yowsabu inay ku imanayso sidoo kale waxaa jirta wasaba macnaheedu uu yahay wasaba arajulu cala alamri ninku arrinkii ayuu joogteeyey ama wasaba arajulu calaa maalihi yasibu ka wacdo weeyaan buu odhanaya qaamuusku qaamuusulmuxiidku wasaba arajulu cala alamri yasibu ka wacda wa huwa alqiyaas marka facala haddii la yidhaahdana inkastoo shiikhu facilo uu ka hadlayey wasaba ayaa jirta oo yasibu ku imanaysa wejigii qiyaaska ahaaya laakiin innaga baabkaynu ka hadlaynay wuxuu ahaa baabu facila wuxuu odhanayaa oo kusii darayaa wa wasiba yasibu bilkasri wa wasiba yasibu bikasri saadi fiihimaa fa huwa naadir wasiba yasibu in la yidhaahdaa aad bay u yartahay in la isticmaalo wuxuu kusii darayaa lisaanulcarabka ayaan u jeedaaye walam yadkur illugawiyuuna wasiba yasibu maca maa xakow min wahiqa yahiqu wawamiqa yamiqu wawafiqa yafiqu wasaa'irihi halkaa muxuu inoogu sheegay culammada lugawiyiintu may sheegin wasiba inay la mid tahay wathiqa iyo wamiqa iyo wafiqa oo wejiyadii ku bannaanaa aanay ku bannaanayn marka waabuu diiday halkan in la yidhahdo wasiba waxaa ku bannaan labadii weji waa lisaanulcarab ibnu manduur ficilka kale ee imaamu suyuudi raximah llahu tacaala uu kordhiyey waa wahina waxaa jirta wahana oo kawacdo ah wuxuu odhanayaa qaamuusulmuxiidku alwahnu addacfu fi lcamali wey in qofku wax kari kari waayo waana la xarakayn karaa maxaa la odhan karaa wahan rabbi inii wahana alcadmu waa kii facalada ahaa way noo soo socotaa markaasaa wuxuu odhanayaa wlficlu ka wacada ficilku waa sida wacada qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala ara'su shayba waa wahana wa waria waria markuu yidhahdo macnuu muxuu noqonayaa waa facila wa karuma facula halkaa maxaa inooga soo baxay imaamu siyuudi raximah llahu tacaala marka uu yidhi laba weji baa ku bannaan mudaariceeda waxay u eeg tahay inuu arkay yowhanu markuu arkayna in laga keenay wasankii wahina ee calaa wasni farixa oo yowhanu waa marka la yidhaahdo maadigeedu wuxuu ahaa calaa wasni waritha yowhanu yahinu marka la yidhaahdana waa marka maadigeedu uu ahaa calaa wasni facala ee kawacdo u ahaa marka waxa bannaan yowhanu iyo yahinu laakiin yowhanu marka la yidhaahdo waa marka maadigu ahaa calaa wasni waritha yahinu marka la yidhaahdana waa marka uu ahaa calaa wasni facala oo kawacdo uu yahay marka laba maadi ayay ka kala yimaadeen sidaasuu odhanayaa lisaanulcarabku wuxuu odhanayaa wawahina yahinu bilkasri fiihima wahina yahinu ay dacufa ficilka saddexaad wuxuu ahaa wazica qaamusulmuxiidku wuxuu odhanayaa wazaca ka wadaca weey waa wadaca oo kale oo bimacnaa facilaba maaha waa facala wa wazicahu wa bihi yazicu lisaanulcarabkuna saasoo odhanaya marka waxaa inoo soo ururay saddexdaa ficil inaanay sida raajixa ka mid ahayn awsaantaas wakhtigoo iska yar iyo dee waxa weyaan fursad la-aanta iyo qaamuuska aanan haysan waxbaa isu kay raacay halkii ugeedunbaad waxaad ka dhigaysaa ka jarunbaad u isticmaali doonta insha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watuub ilayk